Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha dalka oo bogaadiyey xiriirka wanaagsan ee kenya kala dhexeeya kongo waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan xogayaha dowladda ismaamulka gaarisa oo la xidhay maxkamadda sare oo laashay dacwad ay gudbisay l s k weerarkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya caalamkana dhegeysta waxaan idinkugu hayaa diyaaro siday madaxweyne ku-xigeenka malaawi oo la raadinaya intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu dorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha lixaad ee juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay shanta bisha barakaysan ee labaiyo tobnaad ee dulxija ama carafo sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in kenya iyo kongo ay wadaagaan xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan waxau hoosta ka xariiqay in tani ay sare u qaaday isdhexgalka labada shacab oo ay xoojisay iskaashiga dhanka ganacsiga iyo dhaqanka arrintan ayuu hadlay xilli uu kulan sogotina la qaatay danjiraha kongo ee kenya ambasador jean pierre osey oo u soo idlaadeen iraahda ee muddaxileedkiisii safiirnimo madaxweynaha ayaa danjiraha ku bogaadiyey dadaalkii uu ku bixiyey xoojinta xiriirka labada wadan waxaa lagu soo waramayaa in saaka saraakiisha guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuq maasuqa ee e c c ee xabsiga u taxaabeen xogayaha dowladda hoose ee ismaamulka gaarisa maxamuud mursal waxaa sidoo kale la xiray sarkaal labaad oo isna ka mid ah shaqaalaha ismaamulka gaarisa labada qof ayaa lagu hayaa xarunta guddiga e a c c ee magaalada gaarisa si su-aalo dheeraad ah loo weydiiyo wixii ka soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan maxkamadda sare ee dalka ayaa dhinac isaga dhigtay dacwad uu gudbiyey ururka qarannada waddanka l s k oo laga soo horjeeday tallaabooyinka eedeysanayaasha lagu xiro jimcada si isniinta maxkamadda loo soo taago garsooraha maxkamadda sare lawrence mugambi ayaa sheegay in aan lala wadaagin cadeymo lagu qanci karo waxauu hoosta ka xariiqi in l s k ee si guud eedeymaha ugu jeedinaysa dowladda balse aynan caddayn qaabkay ciidamada booliiska iyo waaxda dacwad oogidda si qaldan ugu adeegayaan ama ugu adeegsanayaan awoodooda ama awoodahooda wasiiradda wasaaradda jinsiyadda dhaqanka farshaxanka iyo hiddaha waa caisha juma katana ayaa siyaasiyiinta ismaamulada gobolka xeebta ugu baaqday in madaxweynaha dalka william ruuto qadariyaan xitaa iyagoo ka falcelinaya arrinta qaadka maguuka tani ayaa timid kadib markii madaxweynaha uu la kulmay hogaamiyeyaasha embu uu u sheegay in ilaa shan boqol oo milyan oo shilin loo qoondeynaya kubcinta wax soo saarka dhanka qaadka laga mamnuuca niraahda ismaamulada mombasa kilifi iyo taita taveta waxay ku celisay in marka laga soo tago qoraallo kasoo baxay ama qoraallo soo baxay in hogaamiyaha dalka uunan si fagaaraha uga soo horjeesan mamnuucidda qaadka maguuka waxaana hadalladeedii ka mid ahaa aisha jumwa
lazima ukauzwe Kilifi. Wale wanaopiga vifua na kumpa ultimatum rais wa jamhuri ya Kenya kwa sababu ya Mogoka, nataka niwaambie ndugu zangu, tunaenda makosa kwa sababu rais ni wa Kenya, rais si wa kaunti moja, na naongea tena leo ya kwamba Mogoka marufuku ndani ya Kilifi.
Waxa uu aqalka sare ee dalka maanta yeelanayaa kalfadhi gaar ah oo ay sanatarada ku eegayaan hinti sharciyeedka maaliyadda ee finance bill labada kun iyo afar iyo labaatanka tani ayaa imaanaysa iyadoo saddex iyo tobanka bishan lixaad ee baarlamaanka lala wadaagi doono warbixinta miisaaniya sanadeedka labada kun iyo afar iyo labaatanka ilaa labada kun iyo shan iyo labaatanka qaar ka mid a kenyaanka ayaa ka soo horjeestay hinti sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan waxyaabaha ay cabashada ka muujinayaan waxaa ka mid ah in la kordhinayo canshuurta dakhliga rootiga oo ay kenyaan badan isticmaalaan xiliyada aroortii ama ay ku quracdaan waxaana hadalladoodii ka mid ahay dareenka shacabka kenyaanka ee ku aadan hindisharciyeedka maaliyadda ee finance bill labada kun afar iyo labaatanka kwanza nimeikataa 100%, maana hii finance bill imekuja kuniumiza mimi Mkenya na Wakenya wenzangu. Ati unakuja unapata ati mimi ati mke wangu anataksiwa, mimi nataksiwa. Unaishi kwa kuvumilia, sio kwa kujivunia.
Ningesema kuwa finance bill ndiyo ililetwa, ilikuwa inakuja kutetea wananchi wa Kenya, ila waliiweka vibaya, waliiweka kwa yule mwananchi wa chini. Sisi tukipiga kura tulikuwa tunaambiwa bottom up.
biashara zimeanguka, maisha yamekuwa magumu. Sasa finance bill ikipita, serikali inataka tuende wapi sisi kama wamama?
Serikali imetufinya sana saa hii. Chakula ni shida, kazi ni shida, manyumba pia ni shida, wanabomoa manyumba. Hii finance bill hatutaki na hatutaki kabisa.
Sisi tumezaa watoto eh, tutasomesha watoto aje eh? Daipata zimepanda, chakula tunakula, hatukuli chakula, tunakula mara moja, na kupata chakula yenyewe ni shida. Always hatuweki always, tunaweka viraka sasa za wazee. Kwa hivyo sisi tunaikataa.
Kumbe tulikuwa tunaambiwa sisi wenye tuko na kitu kidogo kwa mfuko tuinuliwe, miguu ziende juu, chochote kenye tumebaki naye au ile ndururu tumebaki naye ianguke chini, serikali ichukue.
2027 tutachagua wale tu wabunge wenye wajatusaliti. Kama mutapitiza hiyo pa- finance bill, bwana, mutajua tunakwanga wenda wazimu. Tuko na uchungu sana.
wakiilka haweenka ee ismaamulka busiya katharin nagambi omonyo ayaa xildhibaanada baarlamaanka ugu baaqday inay ansixin ama inay ansixinin hinda sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee finance bill labada kun iyo afar iyo labaatanka waxay sheegtay in qorshaha ee dowladda ku raadinaysa maaliyad dheeraad ah inuu culisyo saaraya shacabka islamarkaana ay kasoo horjeysatay hindi sharciyeedka maaliyadda ee finance bill labada kun iyo afar iyo labaatanka waxay hoosta ka xariiqday inaynan codkeeda ku taageeri doonin maal- meelmarinta hindisahan dadweynaha ayay ku boorisay inay si dhow la socdaan mowqifka ay xildhibaanada ka qaadanayaan arrinkan maray arrimahan ka hadlaysay ayaa waxhadaladeedii ka mid ahaa wale wabunge wenzangu kule rift valley mount kenya coast huku western tumewamulika wote na tutawaanika kwa magazeti hawa watu wa media wanatusaidianga sana mulikeni hao na mseme huyu ndio adui wa maendeleo adui wa mwananchi 123 sema hao majina na mwenye amekufa na wananchi 123 na siku yenye inakuja kura kwa sababu wamejiweka ati wanaweka mapesa ya kukuja 2027 wanunua nunua nyinyi ni njugu mchunguze wale wabunge ambao watapigia hiyo mswada ipite chunguzeni kabisa siku ya pia watarudi utaambia mzungu alisema scratch my back na unamuuliza did you scratch mine 2027 did you scratch mine lakini kama pia umepanda tu bei fundisha watu adabu for once siku ya kura ikikuja waambie enough is ndo tunapanga tumeamua tumeona sasa tumekaa tukaanza na inaumiza kila mtu imagine hata walimu wako hapa amechukua hiyo mshahara lakini amechukuliamo loan tena ame, yani amesha commit na wanakuja wanakata by force ati wanakata ati ati, ati housing levy sio kila mtu anataka hiyo hiyo hiyo nyumba zao hizo tena hizo nyumba niko shua kwa sababu watu wenye wako huko ni majambazi sugu watajijengea hizo nyumba na kununua wenyewe wewe wa kumsaidia utakuwa unaonea nyumba zao paa na hiyo ndio ukweli
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgallo ka fuliyey degmada ruunirgood ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen rag ay aaminsan yihiin inay la shaqeeyaan kooxda al-shabaab mid ka mid a saraakiisha howlgalkan hogaaminayay ayaa sheegay in in ay hayaan ama in la hayo dad is- si dhuumaalaysi a ula shaqeynayay kooxda al-shabaab gaar ahaan aagga ruunirgood iyo deegaanada dhaca labada gobol ee shabeellada dhexe iyo galgaduud sarkaalku arrimahan ka hadlayay ayaa waxhadaladiisii ka mid ah nimankaas ayadoo waa niman arxan daran dad soomaaliyeed oo meesha waxaa jooga dhibaataysan Eh, iyo intii aan ka soo howlgalnay oo amiyahan ama maalmahan aan soo wadnay howlgalka ee hawd nawaaxiga hurundurgooda degmada hurundurgooda howlgalkan kusoo haynay waxaan kusoo barnay dad dhibaataysan iyo dad shacab ahoo masaakiin ah oo xoolahoodii iyo maalkoodii iyo beerahoodii iyo wax kastoo hanti ay lahaayeen ba laga dhacay dadkaasaga ahaa cabaadkooda baxayey waxay soo dhaweynayeen ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed magaaladoon imaanayna waxaa nagu soo dhaweeyey dad shacab baa nagu soo dhaweeyey waxaan rabnaa haddoo la yidhaahdo dadka shacabka ahaa oo soomaaliyeed oo ah dadkanagii shacabka gabdhahanagii iyo wiilashanadii iyo odayaashanadii iyo dadka ehelka oo u dhalanay u masab sheeganayno dowlad iyo mooryaan isku meel ma galaan laba keliya in la soo dhoweeyo sidii naloo soo dhoweeyey oo niyad samida leh oo muraal kale oo wanaag gale in meel kasta oon gaarno waxaan rajaynaya in naloo soo dhoweyn doono annagana waxaan rajaynayna haddii lu yidhahdo hururgood inta la imaan jiray baa laga laaban jiray ama inta eh, goobo ay le ayaga joogaan inta la tagaa laga soo noqon jiray tribka inaan ka noqonin baa naga go-aankan haddii lu yidhahdo way ogyihiin dadka shacabka soomaaliyeed annaga iyo shabaab sidaan kalena way ogyihiin wiil laga soo qaaday mid toban laga soo qaaday miliblo toban laga soo qaaday shan miliblo laga soo qaaday annaga kuma dagaalana waxaan ku dagaalnay ciidan midaysan oo cudud leh dhulurgoodna waxay noqon doontaa meel amni ah oo ay imaadaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed ay imaadaan ay ku damaashaadaan dadkii deegaankan u dhashay oo ka cararay dhibaataynta ay dhibaataynayaan shacabka ay dhibaataynayaan nimankan khawaariijka ayagana dib bay u soo noqon doonaan magaalada waxay noqon doontaa magaalooyinka xooga dalka soomaaliya oo ciidamada ay joogaan bay qayb ka noqon doontaa annagana waxaan isla geli doonaa hawdka ka horeeyo dhulurgood iyo wixii ka shisheeyo dhulka guduudka ah oo naga horeeyo maanta intaan soconay oo howlgalkan uu socday oo maanta aan soconay waxaan soo bixinay ilaa iyo shala miinooyin maanta waxaan bixinay weliba khaasatan maanta waxaan bixinay saddex xabo nimankan jilaafatooyin fara badan way dhigahayaan cadowga oo annaga aan la dirirayno miino iyo gaari qaraxa iyo wax la soo maleegayna wax nooma tarayaan waan ognahay waan ku guulaysanayna miinooyinka ayagoo soo bixino kalba waxaad ka arki doonaa miidiya aad ka arki doontaan iyadoo shalay lagu amriyay ehlada dadka lagu aasay xabaalaha iskuul buluusiya ee magaalada muqdisho islamarkaana la sii toban cisho si ay meedadkooda halkaasi kala baxaan ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ee arrintan siyaabo kala duwan uga hadleen ayagoona fariin adag u diray dowladda soomaaliya waxaana wararkaasi intaasi ku darayaan in qaar ka mid ah eheladooda halkaasi ku jiray saaka qabuurahasi booqdeen islamarkaana lagu amray inay wasaaradda ee ka- arrimaha gudaha ay ka soo qaataan warqad u ogolaanaysa inay halkaasi kala baxaan ehelkooda ama midkooda halkaasi ku aasan qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa siyaabo kala duwan dareenkooda u muujiyey anigan kula hadlaaya ayaa ku duugan iskuol bulsiya macnaha anaa ku duugan markaa ku dhahay luga iga go'an lugta iskuol bulsiya ku duugan tahay Ee, walaalkii yar ramadaan mawlidla allah u naxariisto nin jaamica oo waxbarasho dhammeeyey oo shaqo noo bilaabay oon ku tiri tacab beelnay ciidamada dowladdaa naga dilay alxamdulilah isna meeshuu ku duugan yahay muddo hal san iyo bar wax igu xanuun badan walaalkaa oo hal san iyo bar aad god aa gelisay oo ka sabartay oo ilaahay iskaga daysa kuwii dilay in maanta lagu dhaha walaalkaa godka la soo bax aniga saakiyaan tagay ganjeelka askaraa joogtay waxay dhaheen gobolkaa waraaqad loo doonnaa war waraaqadda gobolka loo doonnaa maxay tahay macnaha waraaqada gobolka loo ilaa hadda waraaqadda waxay tahay waa fahmi waa waraaqad lacag miya waraaqad fasax miya marka ayaan daraweynaa u arkaa horta maxaa ciidan la dejiyaa qofka meedka xurmuu leeyahay bil'aadanka sidiisaba ilaahay waa karaamey hadduu dhintiya hadduu nool yahay xurmuu leeyahay dadkaas ahlu qubuurka ah muddo konton sano afartan sano lixdan sano meeshaas ku jiraan allaha u naxariistay maxamed siyaad baraa ogaay haddii dowladdii kacaankii oo awood oo laheed oo ciidan oo lehed wax walba oo laheed haddii dhulkaas dhul bad laga raba ciidan laga raba siyaad bar maalintaasuu dhisa lahay ma fahante xeryooyin badan magaalada bannaankeedu xeryo ka dhisay ee, magaalada ciidanna magaalada laguma dhex dhisay ciidan magaalada bannaankeeda xeryo loogu sameeya walaa ma ku dambaabi kara waxay ka leedahay laakiin saddex hadda ayaga aan arkaayay booraa ku dhegnaay oo wasaaradda gaashaandhigga ah aa ku qornaay oo la leeyahay dhulka waa u baahannahay ee, ciidamada badda ayaa degaaya ah xerooyin loogu furaa baahiyaa soo gashay baahida dadka ahlu qubuurka soo gashay aa ilaa hadda aana fahmi la'ah ma walaa ma bixinayo ka tarbiilka a kor mariyaan badda ha ku shubaan Ah, labada kun labaatan iyo afartaa lamadooya nin labada kun labaatan iyo labadii aan duugay oo god aan geliya calolxumo waa maanta inaan dhacaankiisa iyo lafiisa aan daba raadiy meesha ugu sabri jimcadii aan aadi jiray qulwalaa ku akhri jiray markii dambe derbiyaa lagu wareegsaday ganjeelaa loo sameeyey hadda aragtidiisa xataa waa noola diiday marka meeshaan ku ogahay badda le a lagu suurido macnaha jimcadii aan macnaha wardigo waa u niyeysanaha masaajidka dhexdiisa qabuuraha in la bixiyo maadaama dawladdu ay ku dhawaaqday kuma qanacsanin arrinkaas sababtoo ah qabuurahan hore loo geliyey hadda dhul laga heli mahayo dhulkan beeca loo raadiyaha laga daayo hanti ma guurto ah waayo dhulkan qabuurahan hadda haddii maanta la bixiyo berito xaggee la geeyaha meeshii la geeyana ha la bixiyo maa la leeyahay ha la joojiyo aan dhihi lahaa aniga garaad ahaantayda dowladda negatiftada yaa la raadin bis wanaaggeeda la shaqeey dowladda waxay dhahday qofkii aanna awoodin waa kala shaqaynaa inaan u bixino oo meel kale u geyno ma fahante dowladdii wayna ku shaqaynaysaa ciidamadii badda soomaaliya u baahan oo meeshii waa meel bad waay difaac badeed waay meesha in badda laga difaaca la rabo waay hadda waxaaba eh, eh, degan yihiin safaaradda eh, meesha maraykanka degan yihiin badda iyo soomaan difaaca waxaa laga dhigaa ciida- xero- xero cilma baddaa laga dhigaa dekada haddii la rabo dekadaa la weynina oo dekadaa la soo gelinaa haddii eelbar haddii la baahay eelbarkaa la weynina dowladda macnaha waxyaabaha ee qabatay oo ka- ah ka badan ma fahanti baahida ay u qabteen dhulkaasne kolley dowladda baahi yar ma ahan ma fahanti haddii maanta dad nool ay ku intifaacayaan dadka dhintana dowladda haddii ay garab siinaysa ay u qaadaysa meel kale u geynayso ee- ee u bi- ee u- ee u diyaar ula tahay ay garab inaa siiso ana dowladda inaa kuma eedeynayo waana ku taageersanaya lama xumo dad dhintayaaba dowladda dadka dhintay dad noole u adeegaysaa Ah, horta mucaaradkeedan waa badan yahay dowladda ma fahanta wax kasta oo macnaha eh, shaqo kasta oo dowladda ay qabanaysana dadaa taagan macnaha oo hor taagan ma fahanta hataa wix kasta dowladda ay qabanayso dadaa waxay u- u arkeen inay la xun tahay laakiin aniga taas niyo dowladda igulama qasa igulama xumo waayo dadkii noolaaya wax la dad dhinta ma dowladda garabay siinaysa qofkaana awoodin garabay siinaysa dowladda waxay dhahday qofkaana awoodin waxaa taliyaha booliska wuxuu dhahay qofkaana awoodin waxaa ula diyaaraya inaa garab siina dhow ku caawiyo
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir lagu soo bandhigayay warbixin dhammaystiran oo ku saabsan qiimeynta khasaaraha ka dhashay ama khasaarihii ka dhashay daadadkii fatahaadihii saameeyey qeybo ka mid a magaalada aaniraahda ee gobolada dalka soomaaliya shirkaanay soo ogaasintay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgelaya wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha tamarta xanaanada xoolaha qorsheynta wasiirdoolayaasha waxbarashada beeraha iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta mas-uubooyinka sidoo kale shirkan waxaa qeyb ka ah safiiro wakiilo ka socda qaramada midoobay bangiga lacagta adduunka iyo midooda yurub ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ugu hambeliyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada jubbaland guushii ay ka gaareen dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ciidanka ayaa saaka si buuxda ula wareegay deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose oo siddeetan kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland howlgalka lagula wareegay deegaanadaasi ayaa mid ayaa ahaa aniraada mid la qorsheeyey waxaana ciidanka daraawiishta iyo nabadsugidda ee jubbaland iyo sidoo kale ciidanka kumaandoska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ay si buuxda u qabsadeen deegaanadaasi waxaan ku ammaanayaa ciidamada halyeeyada qaranka soomaaliyeed iyo geesiyaasha dadaalkii daacadnimada ee ku jirta ay uga xoreeyeen kooxda al-shabaab deegaanada farakutiriska ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab ayuu yidhi ra-iisul wasaare xamse ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqiyay in dowladda ee gacan kula diriraysa al-shabaab gacanna ay ku daryeelaysa shacabkeeda isagoo intaasi ku daray in goobaha la xoreeyey la gaarsiin doono adeegyadii asaasiga sida waxbarasho caafimaad iyo nabadgelyo si la mid ah deegaanada ee al-shabaab haatan laga saaray intaanan wararka caalamka u gudbin taliska ciidanka booliska puntland ayaa saraakiil ka socda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ku wareejiyey laba nin oo ku adeegsan dil kuwaasoo laga soo tabiyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali ayaa qoraal uu soo saaray uga mahadceliyey taliska qeybta booliska mudug ee wareejiyey labada eedeysane waxaan halkan uga mahad celinayaa qeybta booliska gobolka mudug iyo maamulka degmada bursaalax oo saraakiil ka socota dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan gobolka doolo ku wareejiyey laba nin oo ku eedeedsan fal dil ah kuwaasoo laga soo qabtay gudaha magaalada boosaaso soo qabashada waxaan si gaara uga mahad celinayaa qeybta booliska gobolka bari iyo maamulka gobolka bari ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland saraakiisha ka socotay dowlad deegaanka soomaalida ayaa iyagana ka mahad celiyey soo qabashada raggan ku eedeysan dil ay halkaasi ka geysteen islamarkaana u soo baxsaday deegaanada puntland ay maamusho si ay gabaad ugu dhigtaan qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey markaan mawlidan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsanid maxamed axmed waxaa lagu soo waramayaa in kooxda samatabixinta ee dalka malaawi ay heleen burburka diyaaraddii shalay subax la waayey ee la raadinayey waxaa sida tan xaqiijiyey ilawareedyo ka tirsan militariga dalkaasi madaxweynaha waddanka malaawi lazara sequera ayaa khudbad ujeediye ku sheegay in aynan jirin cidda shilkaasi diyaaradeed ee ka badbaaday waxa uu xusay in diyaaradda ay ku dhex burburtay kayn diyaaradda ayaa siday madaxweyne ku-xigeenka waddanka malaawi salos jilima iyo sagaal qof oo kale wararka intaasi ku daraya in diyaaradda ay leeyihiin ciidamada difaaca malaawi ay raadaarka ka baxday waxyarun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalkaasi malaawi ee lilongwe bayaan ka soo baxay madaxtooyada malaawi ayaa lagu sheegay in qorshuu ahaa in diyaaradda ay ku degto gegida caalamiga ee loo yaqaano muzuzu international airport oo ku taala dhanka waqooyi ee waddankaasi madaxweynaha malaawi lazara saquera ayaa horey u amray in la xoojiyo dadaalada lagu raadinaya diyaaradda oo ugu dambeyn burburkeeda la helay jaquera ayaa baajiyey safar xalay fiidkii lagu waday in ugu ambabaxo dalka bahamaas dhankaasi iyo arrimaha ka taagan khaza haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in ururka xamaas ee dalka falastiin uu aqbalay ama oggolaaday qaraar la xiriira xabajoojin kaasi ogolaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey waxaa sidatan wakaaladda wararka ee royters u sheegay mas-uul sare oo ka tirsan xamaas laguna magacaabo sami abu zuhri dhanka kale militariga israa'iil ayaa sheegayaa in uu howlgallo uu ka fuliyey ama weeraro uu ka fuliyey magaalada koonfureed ee dalka falastiin ee rafax militariga israa'iil waxa uu sheegay in uu la wareegay waxa uu ku tilmaamay fariisimaha dagaalyahanada sidoo kalena duqaymahan dhanka cirka ayaa ka socdo guud ahaan koonfurta iyo bariga ghaza ugu yaraan siddeed qof oo intooda badan ay carruur yihiin ayaa lagu dilay weerar israa'iil ay ku bartilmaameysatay guri ku yaala ghaza halka dhowr kalena la dhaawacay tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sannadkii hore ugu yaraan soddon iyo toddoba kun boqol labaatan iyo afar qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqaymaha israa'iil ee ka wado ghaza halka la dhaawacay siddeetan iyo afar kun toddoba boqol laba iyo toban qof oo dheeraad ah madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa sheegay in shacabka masar gaar ahaan anirada shacabka falastiin gaar ahaan kuwa ku nool ghaza ay u baahan yihiin in ay dib u helaan sharaftooda waxa uu sheegay in shacabka ghaza ay ku hareereysan yihiin ama ay wajahayaan dhibaatooyin sida dilal iyo sidoo kale macluul aad u baahsan waxa uuna sheegay in beesha caalamka laga doonayo inay mas-uuliyaddeeda qaadato oo ay xaqiijiso in shacabka ghaza ay helaan xaqa ay u leeyihiin in ay si nabad ah ay ku noolaadaan oo laga dulqaado duqaymaha militari ee israa'iil xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa lagu wadaa in uu dalka jordan kula kulmo hogaamiyaasha carabeed halkaasi oo ay ku kulmayaan ilaa iyo toddobaatan iyo shan dowladood iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ah oo doonaya in sare loo qaado gargaarka bani aadanimo ay u baahan yihiin shacabka ghaza qodobada caalamka oo naga intaa aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed mawliid waa uu mahadsan yahay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacaddii star f m waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidda warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay